ayaa labadaas qodob ayaa maanta lagu go-aansaday culamaauldiinkana ay saxiyeen maadaama ay culamaauldiinka markii hore ansaxiyeen in la dilaayo ninkii tuuga oo wax dhaca kullii waad maqasheen rag badan oo tuugag ah in lagu laayay marka ilaa lambar qodar dhexdooda haddana qodobadan saas culamaauldiinka ay u talagelisay iyo maamulka iyo saraakiisha go-aan cad laga qaatay go-aankaasina bere laga bilaabo waa hirgeli doonaa ciddii inta kadib macawis wadata oo qori ku xaragoo doonto aan maamulka dawladda ogeyn qorigiisa waa laga qaadanayaa asagana suuqiisa u gelayaa dambin qorigaas ma arkaayo waa ko qodobka labaad cid alla ciddii xabad ridda ama xaafada ku riddo ama suuqa ku riddo ama laami dhexdiisa ku riddo ninkaas meel alfaahiso waa lasoo qaban doonaa saddex bilood oo xeriga iyo qorigaas dambe inaas arkeen labadaas qodob